bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rab اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bعd qala اlimaamu الbkhariyu raximah اllah tacaalى bab wainii uciiduha bika waduriyataha min الshayطaan الrajiim aayaddaa tafsiirkeeda ayuu u baab yahay isaga maryam weyaan allah subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay wainii uciiduhaa bika waduriyataha min ashayطaan الrajiim ayb qaala xadaanii cabdullahi bnu muxamed wahuwa اlmusnadiyu اljucfiyu qaala xadaanaa cabdالrazaaq huwa bnu hamaam asancaaniyu qaala akbaranaa macmar can الzuhriyi can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata radi allahu canhu ana اnabiya salى اllahu alayh ali waslama qaal maa min mawluudin ku la dhalaa ma jiro kaasoo yuuladu la dhalaayo ilaa washaydaanu shaydaan haddii la dhalo ou jiraba washaydaanu shaydaan yamasuhu wuu taabanayaa xiina yuuladu goorta la dhalaayo shaydaan baa taabanayo fayastahillu waa qaylinayaa saariqan xaal uu yahay mid qaylinayo min masi shaydaani shaydaanka taabashadiisa darteed ayuu u qaylinayaa iyaahu isaga u taabanayo ilaa maryama wabnahaa maryam iyo inankeedii ciise maahane uma yaquulu abuu hurayra abuu hurayra wuxuu dhahayay waqra-uu in shi'tum haddaad doontaan akhriya wa inii uciiduhaa bika waduriyataha min ashayطaani اrajiim marka xadiidkii tarjamada way isla daabaqaynayaan aayadda tafsiirkeeda waaba kaasaa waa xadiidka abi hurayra oo cunug la dhalaa ma jiro ilaa marka la dhalaayo waa qaylinayaa wuxuu u qaylinaana waxay tahay uu u ooynayo shaydaankii baa taabanayo shaydaanka taabashadiisa ayuuna u ooynayaa darteed ilaa maryam iyo nebiyullaahi ciisa maahane ma ka dhalan kartaa marka maryam iyo nabiyullaahi ciise marka laga reebay ambiyada kale ka waran ayaga marka nuux iyo ibraahim iyo nebi moxamed iyo ma laga qaadanayaa marka in ciise uu ka fadli badan yahay nebigeena sal alla l slam maya sababtuna waxay tahay fadaa-isha waxay u laabtaan qofku waxuu shaqeeyey isaga uu kasbaday ayay u laabtaan oo qofka qofka kale waxa looga fadilaa waa wax uu shaqeeyey kasabkiisay u laabtaan sida badan ee tan marka hadda wax ooda nebiyullaahi ciise isagoo yar oo markaas uu dhashay alla uu u yeelay macnaheedu maahan marka inuu isagu shaqaystay oo fadiilo isagu uu shaqeeyey oo nebiga uga badiyey ma aha ayb oo fadaaishu iyadu waxay ku xiran tahay qofka iyo kasabkiisa ayb sidaalkaasay marka tilmaamaan ayb xadiidkan marka wuxuu ka mid yahay axaadiid muctasilada ay durto oo ay marka iyagu yidhaahdaan waxaana marka yacni waxaa ka dhalanayo in nebi moxamed iyo nebi ibraahim iyo in laga fiican yahay oo ciise uu ka fadli badan yahay waxaasaa ka dhalanayay leeyihiin laakiin waxaas kama dhalanayaan walidaalika ibnu xajar wuxuu sharaxa ku sheegay zamakshari inuu xadiidkan duray oo wuxuu yihi waqad dacana saaxibu lkashaaf fii macnaa hada alxadiid watawaqafa fii sixatihi xadiidkan macnihiisii buu duray markaasu wuxuu ka istaagay xadiidkan sixadiisa see looga istaaga xadiidkan sixadiisa bukhaari buu ku yaalay faqaala waxa uu yidhi insaxa hada alxadiidu xadiidkan hadduu ansaxaba famacnaahu macnihiisu waxaa weeyaan ana kula mawluudin yadmacu الshayطaanu fii iqwaa'ihi mid kasta oo la dhalaayo shaydaan baa damcaya inuu dhumiyo ilaa maryama wabnahaa maryam iyo inankeeda maahane fa inahumaa kaana macsuumayni bay ahaayeen wakadalika man kaana fii sifatihimaa qofkii ayaga sifadoodo kalelo macsuuma sida nebiyada waa la mid isagana liqowlihi tacaala ilaa cibaadaka minhum اlmukhlasiin wuxuu isaga maskaxdiisa ku jiray xadiidkiiba inkiraa saxiix maahan buu leeyahay hadduu ansaxana isaga wuxuu maskaxdiisa ku jiray buu rabaa marka inuu ka jawaabo qaala waxau yihi waistihlaalu sabiyi saarikan qaylada uu qaylanayo cunuga yarkaa min nasi shaydaan shaydaan taabashadiisa oo darteed uu u qaylinayo takhyiilun waa iska wax khayaal ah waxaan xaqiiqo ahaynaan leeraa oo iska khayaal khayaal liطamacihi fiihi waa takhyiil oo damaca ou shaydaan damcaayo unbaa sidaas lagu takhyiiliyey kaannahu yamasuhu waa sidii isagoo taabanayo kale wayadribu biyadihi calayhi gacanta ku dhufanaayo wayaquulu hada miman uqwiihi saasay la mid tahay ma aha la waa la mid tahay leeyahay kan midka aan dhumid doono waayo uu leeyahay wa amaa sifatu naqsi yacnii duriddaas kamaa yatawahamuhu ahlulxashwi ahlulxashwi wuxuu u yaqaanaa ahlusunnaha dadka axaadiidta sallimayan sida ay ahluxashwiga ay u malaynayaan falaa ma yahuudiy walow malaka ibliisu cala annaasi naqsahum ibliis hadduu awoodo dadka inuu duro lamtala'at iddunya suraakhan waa si jeesjees u arkaysa haddii ibliis ou awoodi karo inuu diro dadka adduunkana waa qayli lahay mar kasta yani waa duri waa iska qayli lahayn dadka naam allah mustacaan kadib marka intaasaa warkiisu uu yahay ayb wa kalaamuhu mutacaqabu min wujuuh waladii yaqtadiihi lafdu اlxadiidi laa ishkaala fii macnaahu walaa mukhaalafata lima habata min cismati اlanbiyaa bal daahiru اlkhabri ana ibliisa mumakanu min nasi kuli mawluudin cinda wilaadatihi ibliis in la makaninaayo ee xadiidka daahirkiisa uu sheegay laakin man kaana min cibaadi illaahi almukhlisiina qofka ah lam yadurahu dalika almasu aslan qofka fiicani duriddaasi waxa kama dhibi doonto wastahnaa min almukhlasiina dadka mukhlisiinta ah oo ibliis ounan waxba ka dhibaynin duristiisu ay wax ka dhibi doonin waxaa laga soo reebay marka maryam yani maryam iyo wiilkeeda ciise dambana wax ugama dhibaayo mar dambe waxba ugama dhibi doono ilaa cibaadallahi almukhlisiin ay ku jiraan haddana waana laga badbaadiyeyba duristan ayaka fa inahu dahaba yamasu calaa caadatihi inuu duro ayuu doonay faxiila baynahu wa bayna dalika waa la kala celiyey fahada wajhu likhtisaas walaa yalzamu minhu tasalluquhu calaa gayrihima min almukhlisiin qalan mayso marka qof kasta uu taabtay inuu baadiyeynayo dhuminayo wa amaa qowluhu low malaka ibliis adduunyadaa isla qaylo dhaaminahayd falaa yalzamu min kownihi jucila lahu dalika cinda ibtidaai اlwadci an yastamira dalika fii xaqi kulli axad duristaas jugtaas ka dhalan mayso mana ka laasimin xadiidkuna ma sheegin inay daa'im iska ahaanayso oo qayladaa iska soconayso wqad awrada alfakru الraasiyu hada اlishkaala wbaalaga fi taqriirihi calaa caadatihi waajmala اljawaab fakru raasi caadadiisu waxay tahay mukhaalifka shubahaadkiisa ayuu wuxuu u keenaa si mufasal ah jawaabtiina ijmaalu ka dhigaan oo markaa waxay yidhaahdaan yuridu shubaha naqdan shubhadii buu keenaya iyadoo hadda ah oo mufasal ah buu keenayaa jawaabtiina wuxuu ka dhigayaa marka yani bilaash oo jawaabtii marka ma jawaabayo jawaabtii loogu talagalay ama jawaabtii wax duuduubanuu ka dhigaa taasina marka waxba ma siyaadinayso qofkii inay ishkaal kusii kordhiso ma ahani calaa caadatihi marka saasuu ka wadaa famaa zaada fii taqriirihi ana alxadiida khabaru waaxidin waradda calaa khilaafi daliil isaga markaa wuxuu yidhi xadiidku waa khabar waaxid daliilkuu khilaafay lianna shaydaana inamaa yuqwi man yacrifu alkhayra washara walaa shaydaanku wuxuu duraa wuxuu baadiyeeyaa khayr iyo shar qofka kala garan karo walmawluudu bikhilaafi dalika cunuga hadda la dhalayna khayr iyo shar ma kala garanayo ayb waanahu low mukina min hada alqadri lafacala akara min dalika min ihlaakin waifsaadin haddii ibliis cunugaa la makanin lahaa waaba dili lahaa buu leeyahay waxyaabahaas oo dhan waa iska takhayulaad iyagii baa takhayulaad ka cabaabaya iyagii baa takhayulaad aan jirin la imaanaya waxaasoo dhan marka wax jira maaha ayb marka calaamadan markay duristan uu duraayo ibliis cunug walbana waxaa calaamad waxaa looga dhigay yacni inuu bilaabayaba xumaanta uu rabo iyo inuu bilaabayo baadiyeyn marka baadiyeyntaas uu rabo inuu bilaabo oo uu duristan ka bilaabeen ma u hirgelayo mas uma hirgelayso de ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin ugama hirgelayso dadkii kalena de ilaahay ugu talagalay waa lagu salladaa abuuraya isaguna xadiidkan kitaabka adwaa cala adwaa cala sunna ayuu ku sheegay xadiidkan warkan zamaqshari camalna waa keenay bal isaga wuxuu ka dhigay abuu hureyre waxyaabaha uu wariyo qaarkood wuxuu ku magacaabay masiixiyaad wuxuu ka dhigay xadiidkan kirishtaanka inay ay keeneen uu ka dhigay sia xadiid bukhaari ku yaallo masiixiyaad loogu tilmaamayo ayb marka waa mucalimina waa ka jawaabay alanwaar alkaashifa marka ilahaasa loo raajicinayo midda fadiilada iyo ku tacalluqdo nebi moxamed iyo nebi ciise ma nebi ciisa fadli badan waxaa laleehay arrinkan arrin fadli ku xiran maba aha maxaa yeelay camalu bani aadam camalu bani aadam wa kasbuhu maba ahaba fadaa-ishuna waxay ku sugnaataa kasabka iyo qofka waxa uu shaqaysto baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi waaymaanihim mna qaliila ula'ika laa khalaaqa lahum ay laa khayra khayr male mu'limun muujicun mid xanuujinayo min alam min alalami xanuunka ayaa laga soo qaaday wa huwa fii mowdici mufcil mufcil ayuu yaallaa booskeeda mu'lim waa wasni mufcil markaa wuxuu ka wadaa faciil oo mufcil ku imaanaysaa jirto waa aliim mu'lim lagu macneeyo kale faciilun bimacnaa mufcil ayb qaala xadaثana xajaaj bnu minhaan qaala xadaثana abu cawaanة can اlأcmash can abi waa'il huwa shaqiiq bnu slmة can cabdالlahi bni mascuudi radi اllahu canhu qaal qaala rasuulu اlahi sal ا ly slam man xalafa qofkii dhaarto yamiina sabrin dhaar qofkeeda xabisayso ayb yani yamiina sabrin waxaa laga wadaa dhaar nin qaa qaadi ah ama suldaanku uu yidhaahdo warkaalay dhaartan u imaaw ayb liyaqtadica bihaa si uu ugu goosto dhaartaas maala mri'in muslimin qof muslima maalkiisa laqiya allaha allow la kulmayaa wahuwa calayhi qadbaan allo isagoo korkiisa u caraysan qofkaas faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey tasdiiqa dalika kaagaas u rumaynteedii ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi waaymaanihim hamanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum ila aakhiri اlaaya qaala fadakala ashcasu bnu qays ayaa soo galay wa qaala waxauu yidhi maa yuxadiثukum abu cabdiraxmaan muxuu idiin sheegayaa ibnu mascuud qulnaa kada wakada waxaa nihi waxaay waxaa qaala fiya unzilad anay aayaddan igusoo laygu soo dejiyey kaanat lii bi'run ceel ayaan lahaa fii ardi bni cammin lii in adeer aniga ii sugnaaday dhulkiisa ku yaallo qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigu waxa uu yidhi bayinatuka ow yamiinuhu markhaatidaada ayaa xaqa ku helaysaa ow yamiinuhu ama dhaartiisaad ku kaaftoomaysaa faqultu waxaan idhi idan yaxlifu waa dhaaranayaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ninkan waa dhaaranaya nin ilaahay ka baqaaya maaha faqaala nabiyu sal l slama man xalafa calaa yamiini sabrin yaqtadicu biha maala mri'in muslimin wahuwa fiiha faajirun dhaartaa marka uu been ku sheegaayo laqiya allaha wahuwa calayhi adbaan xadiidkii marka waa kaas ayb qaala xadaanaa caliyun huwa bnu abi haashim anahu samica hushayman qaala ahbarana alcawaamu bnu xawshab can ibraahima bni cabdiraxmaan can cabdillahi bn abi awfa radia allahu canhuma ana rajulan nin aqaama silcatan badeeca ayuu soo joojiyey fi suuqi suuqa faxalafa fiiha badeecadii ayuu ku dhaartay laqad acdaa bihaa inuu soo siiyey maa lam yucdihi waxuunan soo siinin liyuuqica fiiha si uu u dhexgeliyo rajulan nin min almuslimiina ka mida fanaزlat ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi waaymaanihim hamanan qaliila ayaa soo degtay marka dhaarta beentaa waxay ka mid tahay cadaabkeeda iyo aayaddan ayaa tilmaantay yani dadka ilaahay ballantiisa iyo dhaarihiisa lacagta yar ku iibsanayo marka haddaad dhaarato si aad adduunyo yar u hesho aayaddan baa soo gelay marka ballantii ilaahay iyo magacii ilaahay iyo dhaartii yaad ku gadatay wax yaroo raqiisa taasna marka de diin xunay tusayno qaala xadaanaa nasr bnu caliy bni nasirin qaala xadaanaa cabdullaahi bnu daawuud wa huwa alkhuraybiyu can ibni jurayjin can ibni abi mulaykata ana imra'atayni laba naagood kaanataa waxay ahaayeen takhrizaani inay yacnii tolayaan ay wax tolayaan fii beytin guri dhexdiisa guri ayay dhexdiisa wax ku tolaayeen yani maxaar iyo waxbay wateen maxaarkay marka wax ku tolaayeen ayb ayb wa fi lxujrati ayb wa fi lxujrati kada lilakari waa lcadaf walilasiiliyi waxdahu fii beytin aw fi lxujrati ow ayuu isagu dabdiyey ow qoray wاlأwl huwa sawaab wafi xujrati baa sawaab wasababu اlkhaطأi fii riwaayaة اlasiliyi ana fi siyaaqi xadfan khaطuna wuxuu ka yimid siyaaqa ayaa xadaf ku jiraa ayb riwaayat ibni sakan ayaa caddaysay wa fi اlxujrati xudaaثun xudaaثun ayaa marka xadfan ayb ir marka macnuhu wuxuu noqonayaa laba naagood baa guri dhexdiis wax ku tolaayeen wa fi lxujrati waalxaal fi lxujrati qolkana xudaaun dad sheekaysanaya ayaa ku dhex jiray fakharajat ixdaahumaa middood ayaa soo baxday waqad unfida iyadoo markaa laga dusiyey oo laga dhex bixiyey biishfan maxaa biishfan al-ishfu aaladda wax lagu tolaa layihahda aaladda wax lagu tola de maxaarkan laga dhahnaa soo mahan ayay marka ayaa laga dhex bixiyey oo farteeda laga dusiyey laga dhexgeliyey fii ayb fii kafihaa calaa casheeda faddacat cala alukhraa midii kaley ku sheegatay korkeeda tii kalea iga gelisayay tidhi fa rufica ila bni cabbaasin ibnu cabbaas ayaa loo soo kor yeelay oo mas'aladii loo keenay faqaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi low yucda annaasu bidacwaahum dadka haddii wax lagu siin lahaa dacwadooda dadka haddii waxa ay sheeganayaan oo dacwadooda wax lagu siin lahaa ayb ladahaba dimaau qowmin wa amwaaluhum dad dhiigood baa tegi lahaa iyo maalkooda ayb dad dhiigood iyo maalkooda ayaa tegi lahaa waa la qaada lahayo nin kastaa wuxuu uu dacwo keensado hoo haddii la dhaho dad badan baa dhiigooda iyo maalkooda la qaada lahayn ayb dakiruuha billaahi war ilaahay ku waaniya dakiruuha haweentan xusuusiyo waaniya billaahi alla ku waaniya waqra'uu calayha waxaa ku dul akrisaan ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi aayaddaa balaa lagu dul akriya qofka muuminkaa marka waciidka alle iyo ou maqlo xoogaaya waa cabsanaa cabsibaa galaysa waxaa laga yaaba wuxuu inuu ka tanaasulo u ka tago haddii qalbigiisi ou dhintayna dhib male keen buu leeyahay waa iska dhaaranaya waxuraba sameeyaan ayb oo haddii maxay iga dhibay buu leeyahay dhaar hal kelimad ama labo aan geel ku helaya maxay iga dhibay buu leeyahay ma xoolo aan ku helaya ayb fadakaruuha way waaniyeen factarafat waa iska qiratay marka faqaala bnu cabaas qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi alyamiinu cala almuddacaa calayhi dhaarta qofka wax lagu sheeganayo korkiisay ahaatay ayb ayb marka xadiidkii tarjamo waa ismudaabaqaynaya waana isdaboolaya waxaasiluhu ana almar'atayni kaanataa fi lbeyt gurigay ku jireen wa kaana fi lxujrati almujaawirati lilbeyti qolka oo markaa la deriska ah yani guriga naasun yataxadauun dad baa ku sheekaysanaya ayb fasaqata almubtada'u min alriwaayati fasaara mushkilan facadala raawi can ilwaawi ilaa ow raawigu marka wuxuu is yidhi wa fi lxujrati oo hadda aan wax kale ku jirin ow amay tahay buu is yidhi marka ow guriga ama qolka laakiin marka haddii riwaayada la la raaraaco xadiidka duruqdiisa ibnu sakan buu marka ibnu xajar wuxuu ka helay wa fi lxujrati xudaaثun ayb markaa mubtada xadfan ayb waawna waawul xaal iska waay baabu qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisiibu u baab yahay qul yaa ahla اlkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila اllah sawaan ay qasdan sawaan qasdan dhexdhexaad ah kelmad dhexdhexaad oo idinkana aan dulmi idina nagana dulmi noo ahayn dhexdhexaad xaqna qala xadaanii ibraahim bnu muusa can hishaami can macmarin xaa xadaanii cabdullahi bni muxamedin qaala xadaanaa cabdirazaq sheekha koowaadee bukhaari ibraahim bni muusa almulaqab bisagiir sheekha labaadna cabdullahi bni muxamed albukhaariyu aljucfiyu lmusnadiyu ayb qaala xadaanaa cabdirazaaq qaala akhbaranaa macmar sanadkana macmar oo isaga soo dhaca can الzuhriyi qaala akhbaranii cubayd llahi bnu cabdillaahi bni cutba qaala xadaanii ibnu cabaas qaala xadaanii abu sufyaan abu sufyaan baa ii warramay min fiihi afkiisu igaga warramay ilaa fiya afkaygoona u warramay foolka fool ayuu igu sheegay qaala waxau yihi indalaqtu fi lmuddati alatii kaanat beynii wa bayna rasuuli llahi sal l slam muddadii aniga iyo nebiga naga dhexaysay heshiiska waa tobankii sano ee heshiiska la saxeexay xudaybiya muddadaa heshiiska aan ku jirnay dhexdeeda ayaan baxay qaala fa bayna ana bishaam xulli aan shaam ku suganahay id jia bikitaabin min anabiy sal l slam ilaa heraqla warqad ayaa lala yimid nebiga laga keenay heraqla loo keenay qaala wakaana dixyatu wa kaana dixyatu dixyatu lkalbiyi waxa uu ahaa jaa-a bihi inuu la yimid warqadaas fadafacahu ilaa cadiimi busraa magaalada busraa ninkii madaxda ka ahaa ayuu u dhiibay busraanad waa magaalo heraqla hoos tagto fadafacahu cadiimu busraana ilaa heraqla ayuu usii dhiibay hogaamiyihiisa qaala waxau yihi faqaala heraqla waxau yihi hal haa hunaa axadu min qowmi hada arajul ninkan qoomkiisa qof ka mida meeshaan ma jooga alladii yazcumu annahu nebiyun ninkaasoo sheeganaya inuu nebi yahay faqaaluu nacam bay dheen haa qaala faduciitu waa la ii yeeray fii nafarin maca nafarin dad anoo ku dhex jiro min quraysh fadakhalnaa calaa heraqla heraqla ayaan u galnay faajlasnaa bayna yaday hortiisuna fariisiiyey faqaala ayukum aqrabu nasaban min hada arajuli kiineebaa xagga nasabka ninkan ugu dhow alladii yazcumu annahu nebiyu ninka sheeganaya inuu nebi yahay faqaala abu sufyaan faqultu ana waxaan idhi aniga faajlasuunii bayna yadaye hortiisa ay fariisiiyeen wa ajlasuu asxaabii khalfii asxaabtaydana gadaashayday fariisiiyeen uma dacaa bitarjumaanihi afceliyihiisa ninkii u tarjumaayay buu u yeertay faqaala qul lahum waxaa ku tiraahdaa inii saa'ilun haada anigu ninkan baan su-aalayaa can hada rajuli ninkan xaggiisaan ka weydiinayaa alladii yazcumu annahu nebiyun sheeganaya inuu nebi yahay fain kadabanii hadduu been ii sheego fakadibuuhu beeniyo fain kadabanii hadduu iigu been sheego alxadiida ama fi lxadiidi sheekada hadduu iigu been sheego hadduu sheekada iigu been sheego fakadibuuhu beeniye kadaba marka la takfiifiyo laba mafcuulay qaadane waa iigu been sheegay sheekada yani ya-dan kadabanii ya-da waa mafcuul awal mafcuulkii labaad waa maxduuf alxadiida waay kadabanii haddii la yidhaahdana hal mafcuulay qaadane waa i beeniyey bis waxyaaba marka layaab kale ka mid tahay leanna luqada carabiga ziya aziyaadatu fi lbinyati waa inay macno dheeraada wadato ziyaado ay wadato aziyaadatu fi lbinya waa inay ziyaado wadato hadda kadaba iyo kadaba yaa binyada ku zaa'id aan kadaba ayaa xagga binyada zaa'id ah leanna laba daalaa ku jirta laba daal ayaa ku jirta maadaama ay laba daal ku jirta waxay ahayd inay iyadoo laba mafcuul qaadato ma qaadanin marka hal xabbay qaadatay tii naaqiska ahayd oo aan binyada xagga binyada aan badnayn ayaa loo mafcuul u tallaawday waa qariib marka waa kelimad marka waxaa weeyaan calaa khilaafi اlasli ku timid qaala abu sufyaan abu sufyaan waxau yihi waym ullahi lowlaa an yu'hara calaya اlkadibu lowlaa haddii lalaaya an yu'hara in layga naqliyo calaya yani aniga xaggayga alkadibu been in layga naqliyo haddii lalaaya lakadabtu waan been sheegi lahaa uma qaala marka waxaan ka baqayaa buu le been la iga sheego beenlow waayo waan ka baqayaa buu qaala uma qaala litarjumaanihi bu wuxuu ku yidhi salhu su-aal kayfa xasabuhu fiikum nasabkiisu dhexdiina see ku yahay qaala qultu huwa fiina duu xasab dhexdaanu nin nasab u saaxiiba waay qaala fahal kaana min aabaa'ihi melikun aabbayaalkiis ma ku jiraa nin boqor ahaa aabbayaalkiis mid boqor ahaa muku jiray qaala qultu laa baan ihi maya qaala fahal kuntum tattahimuunahu ma tuhmi jirteen bilkadibi been ma ku tuhmi jirteen qabla an yaquula maa qaal intuusan dhihin waxa uu yidhi qultu laa qaala ayattabicuhu ashraafu nnaasi am ducafaa'uhum dadka kuwooda sharafta le miyaa raaco mase kuwooda taagta daran qaala qultu bal ducafaa'uhum kuwa taagta daran baa raaco qaala yasiiduuna am yanqusuun ma ziyaadaan mase waa nuqsaamaan qaala qultu laa maya bal yasiiduuna waa ziyaadaan qaala hal yartadduu ma ka baxaa axadun qof minhum iyaga ka mida can diinihi diinkiisa ma ka laabtaa bacda an yadkhula markuu galo fiihi diinka dhexdiisa sakhdatan lahu caro oo u caroonaya diinkaas dartiisa marka sakhdatan lahu yaa marka min ajli sakbatin carab darteed ee ninkii uga baxo laakiin wax kale ee aan nacayb oo ka dhex arkay iyo waxa aan uga bixin ama ikraah ninkii maalan yani la yska ikraaho oo daahirka yani iska dhiga wax ka baxay iyo magelaya ka baxay meeshaan fiiri ayb qof marka caro uu diinkiisa u qabo darteed uga baxaa ma jiraa qaala qultu laa maya baan ihi qaala fahal qaataltumuuhu ma la dagaalanteen qaala qultu nacam haa baan ihi qaala fa kayfa kaana qitaalukum iyaahu dagaalkiina aada la dagaasheen isaga sidee yahay qaala qultu takuunu alxarbu baynana wa baynahu sijaalan dagaalka annaga isaga noo dhexeeyo waa wadaameysi oo ceylka marka la wadaameysanayo tookatookawa marna yani waa laga adkaana marna waa ka adkaanaa ayb yusiibu minaa wanusiibu minhu waa naga helaa inaga waa ka helnaa qaala fahal yaqdiru dadka ma khayaanaa qaala qultu laa maya wanaxnu minhu fii hadihi lmuddati annaguna waxaan kaga sugannahay isaga muddadan laa nadrii ma ogin maa huwa saanicun fiiha waxu samayn doono yani dadka ma khayaanu leeya laakiin hadda balladaa naga dhexaysa aniga isaga muddaan anaga kasoo moogahay ma aqaanda wuxuu sameeyey intaasuu rabaa inuu wax uga dhiga marka yani waxa uu sameeyey inuu ku ciyaaray ballantii in kale weli ma ogi wlfadlu maa shahida bihi lacdaa fadli waxaa la yidhaha ninka cadowgaaga wuxuu kuu qiro fadli kaasaa la yani waxa adiga isku sheeg sheegto iyo saaxiibadaa waxay kuu sheeg sheegaan ma aha ninka cadowgaaga wuxuu kuu qiraa fadli rasmi kaas dawaakan marka isaga wuxuu qirayaa ammaano meel uu ka galo markuu waayey intaas yartaabu is leeyahay qaala wallaahi baan ku dhaartay maa amkananii min kelimatin kelimad maynan ii suurto gelin udkilu fiiha aan dhexgeliya shay-an wax hayra haadihi tan maahane in uuna suuro gelin qaala fahal qaala hada alqowla axadun qablahu qof isaga ka horreeya warkaan yidhi ma jiraa idinka dhexdiina qultu laa maya uma qaala litarjumaanihi wuxuu ku yidhi qul lahu waxaa ku tiraa inii sa'altuka can xasabihi fiikum nasabkiisa dhexdiinaan ku weydiiyey fazacamta annahu fiikum duu xasab waxaad sheegtay in ninkani dhexdiinna uu nasab u saaxiib yahay wakadalika arusulu tubcadu fii axsaabi qowmiha rususha waxaa laga soo bixiyaa qoomkeeda yani kuwa ugu yacni nasabka fiican wasaأltuka hal kaana fii aabaa'ihi melik aabbayaalkiis boqor ma ku jiray fazacamta an laa waxaad sheegtay inaanu ku jirin faqultu low kaana min aabaa'ihi melikun aabbayaalkii haddii uu boqor uu ku jiri lahaa qultu waxaan dhihi lahaa rajulun yatlubu mulka aabaa'ihi waa nin raadinaya aabbayaalkiis mulkigooda wasaأltuka can atbaacihi waxaan ku su'aalay dadka raaco aducafaauhum am ashraafuhum faqulta bal ducafaauhum baa tiri wahum atbaacu rusul weeyaan rususha dadka raaca marka hore waa ducafada wasaa'altuka waxaan ku su-aalay hal kuntum tattahimuunahu bilkadib been ma ku tuhmi jirteen qabla an yaquula maa qaal fazacamta an laa facaraftu annahu lam yakun waxaan gartay inuunan ka tegaynin lam yakun liyadaca inaanu ahayn mid ka tegaayo alkadiba been cala annaasi dadka korkooda uma yadhaba fayakdiba cala allah dabadeed marka uu tegaayo alla oo ku been abuuranayo inaynan dhacaynin wasaأltuka hal yartadu axadu minhum can diinihi bacda an yadkula fiihi sakطatan lahu fazacamta an laa wakadalika aliimaan iimaanku waa sidaas idaa khaalada hadduu dheeha bashaashata اlquluub qalbiga muraayadiisa ama yani qalbiga asal asalkiisa hadduu dheeho wasaأltuka hal yaziiduuna am yanqusuun fazacamta anahum yaziiduun wakadalika aliimaan iimaanku waa saas xataa yatima ilaa ka taab noqdo wasaأltuka hal qaataltumuuhu fazacamta anakum qaataltumuuhu inaad la dagaalanteen baa ii sheegtay fatakunu اlxarbu baynakum wa baynahu sijaal laa yanaalu minkum sijaalan yanaalu minkum watanaaluuna minhu wakadalika rusulu tubtalaa rusushana saasaa loo imtixaanaa uma takunu lahum alcaaqibatu cirib dambeedkana iyagaa iska leh wasaأltuka hal yaqdiru waxaan ku su-aalay ma dhakraa fazacamta anahu laa yaqdir wakadalika rusulu laa taqdir rusushu waa sidaas waxba ma dhakraan waxaa dareemay marka dacwadu muhiim inay u tahay dhagar la-aan qofka haddii khiyaano iyo dhagar iyo isdabamarsiis iyo laga barto oo yacni dhagartaan hadda dadkan siyaasiyiinta isku sheegoo kale haddaad adigana sidaa u dhaqanto laguma aaminayo qof un diinna ma noqonaysa qof iska ciyaal suuqaad iska ahaanaysa ayb wakadalika rusulu laa taqdir wasaأltuka hal qaala axadu hada اlqowla qablahu fazacamta an laa faqultu low qaala hada اlqowla axadu qablahu qultu waxaan dhihi lahaa rajulu waa nin i'tama biqowlin qiila qablahu hadal hortiis la yidhi nin ku dayanaya inuu yahay qaala uma qaala markaasuu wuxuu yidhi bima ya'murukum muxuu idin amraa qaala qultu waxaan idhi ya'murunaa biالsalaati waالzakaati waالsilati wاlcafaaf dhowrsanaan qaala in yakumaa taquulu fiihi xaqan waxaad ka leedahay hadday dhab yihiin fainahu nabiyun waa nebi buu yidhi ninkaas waqad kuntu aclamu waan ma ogaa anahu khaarijun inuu soo bixi doono walam aku adunuhu minkum laakiin inuu xaggiina ka ahaanaya ma aanan u malaynaynin walow annii aclamu haddaan ogaan lahaa annii akhlusu ilayhi inaan gaarayo isaga la axbabtu liqaa'ahu la kulankiisa waa jeclaalahay walow kuntu cindahu haddaan agtiisa ahaan lahaana laqasaltu can qadamayhi lugihiisaan dhaqi lahaa walayabluganna mulkuhu boqortooyadiisuna waxay gaari doontaa yacni mulkigiisa xukunkiisa yani maa taxta qadameeya labadeydan lugood hoostooda yani meeshaanu xukunkiisu meeshaanu soo gaari doonaa qaala uma dacaa bikitaabi rasuuli llahi sal ll l slam warqadii nebigu u yeertay faqara'ahu waa akhriyey faidaa fiihi waxaa ku sugan bismi illahi raxmaani raxiim min muxamedin rasuuli illahi ilaa heraqla cadiimi ruum salaamu calaa man itabaca alhudaa ama bacdu waxaa laga qaadanaa marka dacwada in qoraal lagu gudbi karaa fainii adcuuka bidicaayat اlislaam anu waxaan kugu yeerayaa yeeritaanka islaamka aslim taslam hogaansan taslam waad nabadgelaysaayoo cadaabka aakhiraa ka nabadgelaya waslam waslim hogaansan yu'tika allahu ajraka maratayn ajrigaaga ilaahay laba jeeroo ku siinayaa maadaama isagoo ahlu kitaab uu ahaa ayb ayb fain tawallayta haddaad jeesatid fa ina calayka korkaaga waxaa ah ihma alariisiyiin dadka beeraha fasho dembigooda beero qodatana dembigooda yaa dushaada noqonayo wuxuu ka wadaa yani dadka adiga shacabkaada dembigoodaad qaadanaysaan leanna dadka madaxda iyo shacabka waxaa ka dhexeeya calaaq oo shacabku daa'iman madaxdooday ku daydaan haddaad adiga qalloocato shacabkaaga waxay kaaga dayanayaan qallooca dembigoodana adaa qaadaya marka ayb marka harisiyiin wuxuu leeyahay la yidhi marka iyagu waxay u badnaayeen beerafalato yay u badnaayeen marka haalibkuu ka raacay marka ayb وqل waxaa kaloo u qoray qul yaa أهل الkitaabi تacaalوا إilى kalimaة sawاء baynna وbaynكم أnlaa نacbuda ilا الlah إilى qowlihi اshhaduu بأna mslimuun mhaahidka inta w mr meehan xadiidkan isagoo dheer buu kitaabu badi اlwaxyi nagu soo maray falama farga min qirاءaةi الkitaab markuu dhammeeyey kitaabka akrintiisa warqadii اrtafacat الأswaaت cindahu agtiisii marka codadkiibaa ku kor noqday waa qaylaa dhacday wa kahura laqadu hugunkiibaa batay wa umira binaa faukhrijnaa annaga waana la amroo bixiyaa layidhi waana la saaray iska tagaana la dhahay marka qaala waxau yidhi faqultu liasxaabii dadkii ila socdaa waxaan ku idhi xiina kharajnaa markaan baxnay laqad amira lawallaahiye qad amira waa weynaaday amru bni abi kabsha nebiguu ka wadaa marka ibnu abi kabsha walle arrinkiis waa weynaadeeyo innahu layakaafuhu waxaa ka baqaayo meliku banilasfar dowladdan weyn oo faca weyn ayaa ka baqaysa ninkan nacan walle amarkiisu arrin sahlan maano arrinkiis waa weynaaday waaya innahu layakhaafuhu meliku bani lasfar famaa ziltu ma aanan ka zuulin muuqinan inaan yaqiininayo biamri rasuulillahi sal l slam rasuulka amarkiisa annahu sayadharu inuu soo daahiri doono ou yacni guulaysan doono xataa adkhala allahu calaya alislaam ilaa ilaahay islaamka uu soo geliyey qofka marka hadduu wax akriyo qofka aan waxba akrinin waa ka waa ka wacyi badan yahay ninkan marka heraqla ninda kitaabadii hore iyo wax ka yaqaano wax akriyo u ahaa abu sufyaan iyana dadka iska umiyiinay ahaayeen oo waxba akrinin ayaga ayb marka isagooda cilmibuu lahaayeen waxba ma oga ayb waxay u malaynayaan marka iyagu inay diintii rasuulka gacanta saari karaan oo ay ninkanna wuxuu arkay maadaama wuxuu akriyey uu ka ogaaday inuu nebi yahay arrinkiisu inaan la baaji karin buu ogaaday kuwa laakiin ma ogaan karaan ayb qofku marka hadda marka qofba gaalada iyagoo gaala ah haddana midka wax akriyo sida aad wax uga dhaadhicin karto midka jaahilka ugama dhaadhici karto meel kasta marka ninka cilmiga labaa ku fiican xataa hadday gaalo isla yihiin gaalka wax un fahamsan oo yacnii diin uun akriyo ama kirishtaan ha noqoto ama yahuudiyad ha noqoto wax badan wa in wax la fahamsiiyo iyo midka waaniga waxaa dhib badan waaniga walidaalika dadka islaama waxaa u badan dad ahlu kitaabkiska gaalo kirishtaan iyo waaas kuwan kale waxaa laga yaabaa way dhib badan yihiin ayb qaala الzuhriyu fadacaa heraqlu cudamaa aلruum ayuu u yeehay dadkii ugu waaweynaa fajamacahum waa kulmiyey fii daarin lahu daar ou lahaa faqaala yaa macshar الruum hal lakum fi اlfalaax war ma leedihiinoo ma qaadanaysaan liibaan wاrashadi iyo hanuun aakhira اlabad weligeed ayb waan yahbuta lakum mulkukum boqortooyadiinana inay idiin sugnaato yani nebigan aan raacno qaala faxaasuu xaysata xumuri اlwaxshi faxaasuu way kusoo dideen xaysata xumuri اlwaxshi dameer farowga didmadiisa oo kale ilal abwaabi bay usoo dideen usoo yaaceen waa yaaceen yani sida dameer farowga albaabada xaggooda usoo yaaceen fawajaduuha waxay arkeen qad gulliqad in la xiray faqaala waxau yidhi calaya bihim war dadkaan la ii soo celiyo fadacaa bihim waa u yeeray faqaala innii aniga inama اkhtabartu shiddatakum adaygiinna ayaan imtixaanayey calaa diinikum aad ku ad adag tihiin faqad ra-aytu minkum waan idinka arkay alladii axbabtu wixii aan jeclaa baan idinku arkaye iska saa un bay ahayd idinkaan idin tijaabinayay fasajaduu lahu waa u sujuudeen waraduu canhu waana ka raalli noqdeen waxay kutusaa marka qofka madaxtinimadiisa inaysan ka dhumin waxaa laga yaabaa xaqii ou yaqaano inuu uga tago liajli madaxtinimadaas inaysan ka dhumin marka nin walboo qalloocan ama qaldan jaahil ma aha ugow ninaan jaahil ahayn oo diinta laga yaabo inuu adiga kaa badiyo ayaa diinkii aan lagu karaynin madaxtinimada uu ilaalinayo darteed marka madaxtinimada waa shahwo waaye waana maanic aad u xun waaye ayb bani aadamkan hadda waa lagu abuuray jacaylkeeda qofkii hadda ilaahay un ka qaadayo maaha ri'aasadan hadda madaxweynenimo keliya maka maka wadno ogow ri'aasadan waxaa kawa daranba taas midda diinigana dad badan oo waxaa jira maalan ri'aasad diineed haysto oo malaayiin dada ama kumanaan dada ay ku xiran yihiin ooy diin u daba socdaan haddii maanta uu yidhaahdo war aniga baatilan ku taagnaa waa towbad keenay wuxuu isleeyahay dadkan waa kaa didayaan wejigii iyo sharaftii aada haysatayna ma helaysid sidaa darteeda laga yaaba marka xaq inuu uga leexo laakiin xasan markii la yidhi mihaalka xasan ee aada u wanaagsan madaxtinimada markuu uga tanaasulay mucaawiya waxaa la yidhi war aabbaha madaxtinimadiisii ee aada ka dha ka qaadatay miyaad maanta ka tegaysaa ceeb soomaha arrinkaas markaasuu wuxuu yidhi annaaru ashaddu min alcaar annaaru ashaddu min alcaar naartaa ka daran uu yidhi ceebta ceebta naartaa ka naar iyo ceeb naar baa daran ceebtu dadku waxay ceeb u haystaan maxay dhibeen bal qofka noocaas oo kale ah ee sabarka iyo dulqaadka iyo sameeyo ee isaga nafsadiisa yacni ka tago yani nafsadiisa waxaa xuduudu nafsihi nafsadiisa waxay jeceshahay ninka iska daayo ka tago waxaa laga yaabaa dadku inay sayid u arkaan ban ayb yaa dhacda ayb xadiidkan marka meeshaasaan kusoo marnay maxalushaahidkana waa meeshaas qul yaa ahla اlkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun khayrka ma gaaraysaan ilaa aada bixisaan waxa aada jeceshihiin wax ka mida qال xdثna إسmاعيiل qال xdثnيi mالك عن إسحاq بن cبدالله بن أbي طلحة أنhu سمca أنس بن mالك yquل kاn أbو طلحةa أkثر أnصاaرiyi bالmadينةi نkلا أbو طلحة wuxuu ahaa أnصاari midka ugu badan madiine dhexdeeda geetimireedyada وakaana أxب أmwaalihi ilayhi bayruxا maalkiisa ka loogu jecel yahayna wuxuu ahaa bayruxا وakaanat مstqبلة الmسجid masjidka midii kusii jeeday ahayd wakaana rasuulu lahi sal l slam nabigu wuxuu ahaa yadkhuluhaa inuu galaayey wayashrabu min maa'in biyo ayuu ka cabaayey fiiha dhexdeeda dayibin wanaagsan falamaa unzilad markii la soo dejiyey lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun qaama abuu dalxata waa kacay faqaala yaa rasuula allah ina allaha yaquulu alla wuxuu dhahayaa lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun waina axaba amwaalii ilaya bayruxaa maalkeyga anay beertaasaan u jeclahay wainahaa sadaqatu lilaahi waa sadaqo ilaahay dartiisa arjuu waxaan rajaynayaa birahaa khayrkeeda wadukrahaa kaydkeeda cinda allahi ilaahay agtiisa fadachaa dhig yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow xaysu araaka allah meeshii ilaahay ku tusay qaala rasuulu llahi sal l slam bakin liban daalika maalun raayixun waa maal socday dalika maalun raayixun waa maal tegey oo meel fiican aaday waqad samictu maa qulta waxaa tirina waa maqlay wainii araa an tajcalahaa fi laqrabiin anu waxaan u arkaa qaraabada inaad yeesho qaraabadaada inaad siiso qaala abuu dalxata afcalu yaa rasuula allah waan samaynayaa buu yidhi faqasamahaa abuu dalxata abuu dalxa waa qeybiyey fii aqaaribihi iyo wa bani camihi buu u qeybiyey qaala cabdullaahi bnu yuusuf wrawx bnu cubaadata can maliki qaal raabix meesha raayix uu yihi raabix bay ay wariyeen qaala xadaanaa yaxya bnu yaxyaa qaala qara'tu calىa maliki raayixun marka malik raabix iyo raayix labadaa laga wariyey ayb qال xdثna mحamed بن cabd للh الأنصاaري qال xadثnii أbي عن ثmاmةa عن أنس رaضي الlه عnه qاal faجaclha لxasاn وأby بni كacbi ayuu siiyey وأna أqرب إlayhi minهma anaana uga dhowaan labadooda walam yajcal lii minhaa shay-an waxna iigama yeelino ima siinin ayb laakiin de anas hooyadiisa u qabay isagoaaba tarbiyadiisa iyo yani rabiibkiisu ahaa ayb yani anas rabiib bu u ahaa abu dalxa ayb ibnu cumarna sidoo kale u yeelay aayaddu markay soo degtay ayuu wuxuu yidhi falan ajid shay-an axabba ilaya min marjaanata marjaana wax aan ka jecelahay meelin jaariyatin lii ruumiya addoon aan lahaabay ahayd yidhi oo ruumiyad ahayd faqultu waxaan idhi hiya xuratun liwajhi illaah aayaddan markay soo degtay buu yidhi waa xor ilaahay wejigiisa dartiisa falowlaa annii laa acuudu fii shayin jacaltuhu lilaahi latasawajtuha yani wuxuu leeyahay shay aan ilaahay darti u bixiyey inaan ku noqonayo haddaanan rabin oo taa haddaynan jiri lahayn waa guurso lahay yidhi isaguna marka waxaa ugu jeclaabuu isaguna sadaqa ka dhiga iyo marka saxaabada qur-aanka waa la camal falayeen aayadda markay soo degto camalkiina horay ka samaynayeen aayaddii waa imaana camalkii waa samaynayeen ayb marka dad qur-aanka dabaqayay ahaayeen baabun ay hada kani baabun baab weeyaan qul fa'tuu biالtawraati fatluuha in kuntum saadiqiin towreed keena akhriya haddaad run sheegaysaa qaala xadaanii ibraahim bnu اlmundir huwa alxizaamiyu qaala xadaanaa abu damra huwa anas bnu ciyaad qaala xadaanaa muusa bnu cuqba can naaficin can cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma ana alyahuuda jaa-uu ila اnabiyi sal l slam nabigay u yimaadeen birajulin minhum ayay ula yimaadeen nin iyaga ka mid ah waimra'atin iyo naag qad zanayaa zinaysteen faqaala lahum wuxuu ku yidhi kayfa tafcaluuna biman zanaa minkum qofkii zinaysto idinka idinka mida maxaad ku samaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen nuxamimuhaa nuxamimuhumaa waan madmadoobeynaa oo dhuxul iyo waxbaan u marinaa wa nadribuhumaa waa garaacnaa bis kitaabkoodana rajmi baa ku yaalla ogow fa qaala wuxuu yidhi nebiga laa tajiduuna fi tawraati rajma oo tawraad ma ka helaysaan miyaa rajmi dhagax yacnii in lagu rajmiyo qofka zina zinaystaa tawraad ma ku arkaysaan miya fa qaaluu laa najidu fiiha shay-an waxba kama helayna fa qaala lahum cabdullaahi bnu salaam cabdullahi bnu salaam baa wuxuu ku yidhi kadabtum been baad sheegteen ayb fa'tuu bitawraati towreed keena fatluuhaa akhriya in kuntum saadiqiin fa wadaca wuxuu saaray midraasuhaa kii meesha wax ka akrinaayey yahuudda midka cilmiga u akrinaayey oo sheikha u ahaa wuxuu saaray gacantiisa alladii yudarisuhaa kaas oo towreedka akrinaayay minhum iyaga ka mida kafahu sacabkiisa ayuu calaa aayati rajmi aayaddii rajmiga ayuu kor saaray gacantiisiiba wuxuu saaray aayaddii rajmiga fatafiqa wuxuu gudagalay yaqra'u inuu akrinaayo maa duuna yadihi wamaa wara'aha gacantiisa waxa ka sokeeya iyo waxa ka dambeeya yani gacantiisa meesha ay ku taagan tahay ma akrinaynin fanasaca yadahu gacantiisuu ka qaaday can aayati rajmi faqaala waxa uu yidhi maa haadihi tani maxay tahay ninkaana wuxuu ahaa cabdullaahi ibnu suuriya ayaa la dhihi jiray ibnu suuriya ayaa la dhihi jiray nin ilaa buu ahaa caalimkooda iyo shiikhooduu ahaa gacantuu saaray intuu ka akriyey intan waa ka akriyeen intan kalena marka waa iska qarsaday markaas wuxuu yidhi maxay tahay tan ayaa la yidhi falamaa ra-ow daalika markay arkeen qaaluu waxay yidhahdeen hiya aayatu rajmi waay meeshaa marka waxaa laga qaadanaa yahuud towreed waa taxriifiyeen kulligiis laakiin ma aynan bedelin waxyaabo towreed ku sugnaa baa jiro oo ayagana ugu ugu yaalay oo aynan taabanin aayaddan rajmigaaba ka midan aayaddan rajmiga kama tirtirin kitaabka kitaabkooda waa ugu taallaa soo ma argti hadihi mas'ala mas'alada labaadna waxay tahay dadku haddii uu kitaabka dhex yaallo laakiin aynan ku dhaqmin waxba u tari maayan haadihi mas'ala haaniya yahuud hadda kitaabkan waa haysteen aayatu rajmina waa ugu qornayd laakiin waa ka tageen soo maa waxay ku heshiiyeen inay ka tagaan oo ay markaa ku bedelaan qof in la madmadoobeeyo wax lagu dhigdhigo la garaaco saasay ku talagaleen dabcan iyagu waxay dhahayeen waxaas taxmiimka iyo garaacista iyo xukunkii alla waayay dhahayeen markaa dee xukunkoodu mubedel buu ahaa ayb ninkii ziyaad la dhihi jirayna waa ibnu ziyaad ziyaad la dhihi jiray ibnu labiid waa tii nebigu sal ll slam uu ku yidhi nebiga intuu buurihii madiine iyo xaradii madiine tegey uu saa u fiiriyey uu marka wuxuu yidhi hada awaanu dahaabi lcilmi waa waqtigii cilmiga uu tegayey markaasuu ziyaad yidhi rasuul allow cilmiga soo u baaba-ah wanaxnu qad qara'na alqur'aan annagoo qur-aanka akhrinay wanuqri'uhu abna'anaa wiilasheenaan baraynaa oon u akhrinaynaa wa abnaa'unaa yuqri'uuna abna'ahum wiilasheennana wiilashooday sii baraayaan cilmiga tegaaya maxay tahay markaasuu yidhi hakilaadka umuka yaa ziyaad ziyaadow hooyadaa ha ku weyso in kuntu la acuduka min afkahi ahli lmadiina waxaan kugu tiri jiray dadka madiino jooga kuwa ugu fahamka badan yaan kugu tirinayay haadihi tawraat waatan buu ihi tawreed yahuud dhex taallo maxay u tartay meeshaa marka cilmi weyna ku jira cilmigaa weynahay qur-aankii hadduunan dhex yaallo oo aanan ku camal falin kaanaba inuusan noo oolinoo kale la mid noqonay soo maaha ayb nebiguna wuxuu yidhi yahuuddaa taaka taako u raacaysaan taaka taakada waa kaan loo raacay marka aawaba rajmigii jaldigii aawe axkaamtii islaamka in badanoo ka mida ma leh axkaamtii u baahnayd xukun iyo fulin waana laga dheereeyey markaasaa qawaaniin lagu bedelay qawaaniin baa marka la dhigtay qawaaniintan un baa la ysaga socdaa kitaabkiina waa iska yaallaa marka oolitaanku muxuu tara marka qul yaa ahla alkitaabi lastum calaa shayin xataa tuqiimu atawraata waalinjiil sufyaan ibnu cuyeyne waxaa laga wariyey aayadda ugu adag waayo yidhi qur-aanka aayaddan oo dadka mu'miniinta korkooda ku adag yani wuxuu ka wadaa aayad waciid oo ku jira wayn waxaa aayadda macnaheedu uu yahay war ahlu kitaabow wax aad tihiin ma leh ilaa aada towreed iyo injiil kutubtiinna aada kaga dhaqantaan maxay aayadda ka dhigan tahay marka m idinka ummatu muxamedana wax aad tihiin ma leh daydman qur-aanka ku dhaqmin kitaabkiina ilaa aada ka oogtaan aad ku dhaqantaan de kitaabka haddii la yidhaha waa lagu dhaqmaa salaadaba waa kan la tukana haddaad tidhaahdeed ee yahuudka iyaguna waxbun waa uga dhaqmaayeen dabca bal ilaahay baaba sheegaya wuxuu leeyahay fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi wanasuu xadan mima dukiruu bih waxay ka tageen wuxuu lagu waaniyey qayb ka mida qaybna waa ku dhaqmeen qaybna way ka tageen waa wax lagu eedeynaya marka kuwa kalena saasay ahaayeen wa min aladiina qaaluu inaa nasaara akhadnaa miihaaqahum fanasuu xadan mima dukiruu bih faaqraynaa baynahum alcadaawata waalbagda'a ilaa ywmi alqiyaama wasawfa yunabi'uhum allahu bima kanuu yasnacuun marka ahlu kitaabka in lagu daydan maaha xaqeeda saas markaa faqaala waxau yihi ma haadihi tani maxay tahay qaala falamaa ra'w dalika markay arkeen qaaluu hiya aayat rajmi faamara bihimaa waa amray farujimaa waa la rajmiyey hadday marka ahlu kitaabka qaalniga muslimka u yimaadaan kitaabku ku xukuma wax kale ku xukumi maayo ayb farujimaa qariiba min xayثu mawdicu اljanaa'iz meesha janaa-is mowdiceeda meel u dhow ayaa lagu rajmiyey cinda almasjidi masjidka agtiisa fara-aytu waxaan arkay saaxibahaa naagta saaxibkeeda yacnii ninka iyada ka sinaysay lala rajminaayey iyo jinna u isaga oo soo iilanayo soo foorarsanayo soo dugayo yajna-u calayhaa korkeeda isagoo ku foorarsanayo yaqiiha alxijaarata dhagaxda uu ka ilaalinayo yajna macnaha yani waxaa weyaan yamiinu ilayha xaggeeda ayuu usoo leexanaye si dhagaxda iyada aynan ugu dhicino isaga oo uga ilaaliyo ayb halkaana marka aayadda iyo xadiidku waa isku daabaqeynaya waa daahir tarjamada baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas qaala xadaanaa maxamed bnu yuusuf can sufyaana can maysarata can abi xaazim can abi hurayrata radia allahu canhu kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas qaala khayru nnaasi linnaas dadka kuwa ugu khayrka badan baa tihiin dadkana u khayr badan dadka idinkaa u khayr badan oo u fiican dadkaadna u fiican tihiin idinka waa ta'tuuna bihim waad la imaanaysaan fi salaasili dadka iyagoo katiinado ku xihan fii acnaaqihim luqumahooda dhexdooda ay katiinado yihiin ayaad la imaanaysaan xataa yadkuluu fi lislaam ilaa ay islaamka ka soo galaan yani waxay tahay waa jihaadaysaan markaad jihaadaan dad baa lasoo qabana oo maxaabiis noqonayo dadkaas maxaabiista way islaamayaan waxay u dhigmaan marka dad xoog lagu soo islaamiyey oo kale ay la mid yihiin soo maha ayb marka maxaabiista lasoo qabto ay addoomo noqdaan ama dadka loo kala qaybiyo la siiyo mujtamacii muslimkuu soo dhexgalaa wanaagoodu arkayaa waa islaamayaan ninkaasi marka nin katiinad lagu soo keenay katiinad baa inta lagu soo jiiday baa jannada lasoo geliyey marka dadka yaa uga fiican kuwaas oo kale wax uga fiican mala leanna dadka yani mas dowladuhu waxyaabaha ay ka shaqeeyaan waxay tahay hadda dadka masaalixdoodan u taagannahay dhahaan dhibaatadan waa ka ilaalinaa masaalixdu marka iyada isku darajo ma aha maslaxatu diina ugu korayso maslaxatu nafsi maslaxatu lcirdi maslaxatu lmaal maslaxatu alcaqli dadka marka masaalixdooda diiniga ah dadka ilaaliyo ayaa ugu ixsaan badan marka adiga ninka kuugu abaalka badan waa ninka masaalixdooda diiniga kuu ilaaliyo ayb ummatu maxamed marka sidaas yeelaya meeshaas marka waxaa ka fahmayey jihaadka waxaa loo jideeyeyba inay tahay lidacwa limaslaxati dacwa oo haddii difaacna waa jira jihaad ah oo marka muslimiinta la weeraroo kale waa isdifaacayeen jihaad dafci jihaad kale waxaa jira isaga weerar jihaadkaas marka weerarka gardarra ma aha dacwadiioo la faafinayo ummad allaala ummadii xoog lehna waa samaysaa kaas ummad allaale ummadii xooggii leh way samaysaa iyadana waxaa laleeyahay muslimiinta diinkooda la duraa markaasaa la leeyahay diintiina waxaa ku jiro dagaal in la qaado dagaal in la qaado dadka in lagu gardaroodo maahaba ayaa la leeyahay war mandiqa jira mar walba haddaad ad u fiirsato dowladahan hadda sidaa dhahaayo xornimadan faafinayna dhahaayo iyaga qiyamkooda iyo yacnii akhlaaqdooda iyo mabda-ooda iyo habnololeedkooda ayay ayaguba inta qaadaan ayay dalal islaameed geeyaan dalkii marka qaadan waayo oo soo jeesto oo dadkiisu iyo madaxdiisu isku toosan isku toosan tahay maxay ku samaynayaanna hal qaxo iyo waxay ka dhigayaan iyo wax la baabi'iyo dadku markay fowdo ka dhexdhacdo marka waa imaanayaan iyaga marka wixii baa la keenaya marka iyadoo la wado mabdi iyo dimuqraadiyadda iyo wax lamidka iyagii yaa ka cudwaan badan marka iyagii soomaha waxay qaadaan mabaadi'doodii markaasay dalal kala geeyaan in islaamka la qaado oo dalal kale marka uu tago mus islaamkay ku caynayaan haddana waa qof marka isaga kaa dulmi badan isaga dulmi badan oo dulmigiisiina qiil u samaynayo dhahayo annaga dadka dulmadan rabnaynan xurnimo gaarsiino dadka dulman maxay tahay marka telefisyoon iyo dish in guryaha in dushuush lagu xiro wax isfuulfuulaaya marka dadku ay fiirsadaan xornimada saas taasoo marka inta soo qaado maal ku bixinaa ciidan ku bixinaa colba ku samaynaa xishoodkii aday haddaad dacwo ahaan u qaadood meel geysana wuxuu ku leeyahay maya waxaan aqaldantaha de qaladka iyo saxa marka adaa haysta marka garna ma noqonayso laba qofoo hadda isdiriirsan mid ayaga kamid a haddii gar qaad la yidhaha qalad waa waa un garan sax ahayn yaa u kala gar qaaday nimankan ilbaxnimada sheeganaa iyo islaamka yaa dhexdhexaada u kala gar qaadayna caqliga saliimkaa u kala gar qaadayna laakiin aawa wabilahi towfiiq sal allah w slm ala nabina